بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال مادة يوحى إلى ديارسي مكتبة الهدى sidoo kale maktabatu lhuda waxaad ka heli kartaan kutubta qajaladaha albumada qur-aanka tafaasiirta axaadiidta muxaadaraadka maqal iyo muuqaalba maktabatu lhuda waxay ku taallaa kasoo horjeedka masjidka abubakar sidiiq sigis street ee xaafadda islii nairobi kenya wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xidhiiri kartaan maktabatu lhuda taleefon namber eber eber laba shan afar toddoba labo labo hal hal hal hal lix lix ama piobox koob iyo toban afartan eber eber hal eber eber nairobi kenya
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة كلمة أن كتلت قلي إن شاء الله إلى أن وقت غير كغفى إذيسته waxay ku saabsan tahay ama cinwaankeedu uu yahay fii ayi lxisbayni anta macnaheedu uu yahay labada xisbi keed ka tirsanta labada xisbi keed ku jirta waa su-aal jawaab u baah meeshaa waxaynu fahnay laba xisbi baa jira xisbi saddexeeyana ma jiro qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala buu ku sheegay fii suurati almujaadila aakhirkeeda alla subxaana wa tacaala labada xisbi halkaasuu ku sheegay qolada hore waa qolada allah subxaana wa tacaala uu yidhi ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون إلى ألا كيد هذا سبحانه وتعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون waxaa la leeyahay niyaadan arag niyaadan ogeynoo la soconin kuwa jeclaaday qowm ilaahay u cadhooday idinkana idinkama tirsana ayagana ka mid maaha been bay ku dhaaranayaan ayagoo og buu alla yidhi subxana wa tacaala ilaa aayadda tilmaamahooda markii la soo waday rabbi u yihi subxaana wa tacaala shaydaan baa ka qaalib noqday dikriga ilaahay buu halmaansiiyey iyo xuska ilaahay kuwaasi waa xisbigii shaydaanka xisbiga shaydaankuna waa midka khasaaray buu alla yidhi subxana wa tacaala aayadda ka da aayadda ka dambaysa suuraddu ku dhammaanayso aayadda ka dambaysa midda kasii dambaysa suuraddu ku dhammaanayso iyadana xisbiga labaad buu alla ku sheegay subxana wa tacaala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله سبحانه وتعالى وحو يري هلي ميسي قوم الله إيمان انت آخر الرميسا وهدنا شعلانية كوا اللي iyo rasuulkiisa dariiqoodii garab maray iyagoo jeclaanaya arki maysa jidkii ilaahay iyo jidkii rasuulku la yimid kuwa garab maray ee ka leexday ayagoo jeclaanaya marna arki maysa haba noqdeen aabbayaashood carruurtooda ha noqdeen walaaladood ha noqdeen marba hadday ilaahay jidkiisii garab maraan way nacayaane iyagoo jeclaanaya arki maysa isma qaadan kartaba dadkaas allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waa kuwa ilaahay qalbigooda uu iimaanka ku qoray waa kuwee waa qolada ilaahay dartii u nacday ee u goysay kuwa ilaahay jidkiisa ka leexday walow qaraabadooda iyo dadkii la dhashayba ha noqdeen kuwaasi wuxuu rabbi leeyahay qalbigooda alle iimaan buu ku qoray kataba fii quluubihim aliimaan sida iimaanku uu qalbigooda u galay ugu xididaystay baa waxaa laga dhigay sidii isagoo ku qoran oo kale alla subxaana wa tacaala wuxuu ku xoojiyey biruuxin minhu masri iyo lib ilaahay xaggiisa ka timid yuu alla ku xoojiyey aakhare markii la tagana alla wuxuu gelin doonaa janno hoosteeda ay webiyaashii kala gedisnaa socdaan ayagoo weliba ku waaraya allah raalli ka noqday iyaguna way qanceen oo raalli bay alle ka noqdeen kuwaasi waa xisbiga ilaahay buu alla yidhi subxaana wa tacaala xisbiga ilaahayna waa midka liibaanay soo laba xisbi maaha laba xisbi waa qur-aanku labadaa xisbi buu yaqaanaa su-aashayna hortaalla waxay tahay marka ee muxaadaradeenna ku saabsan tahay ama kelimadeenna fii ayi lxisbayni anta labada xisbi keed ka tirsanta adiga ilan labadaa un baa jira xisbi saddexaad ma jiro dadku qolona waxay ku jiraan xisbu shaytaan qolona waxay ku jiraan xisbullah marka adigu labada xisbi keed xubin ka taho ka tirsanta waxaad isgaran kartaa labada xisbi mid walba tilmaamuu leeyahay tilmaamihiisa qur-aanka iyo sunnadu sheegeen markaad aragtood akhrido ama aada dhegaysato baad garan kartaa ood isku miisaami kartaa labada xisbi midkaad ka tirsanta tilmaanta ugu muhiimsanee aayaadkaasi ay bixiyeen waxa weeye xisbiga shaydaanka waxaa lagu yaqaanaa waxay jeclaadaan oy u hiiliyaan oy la garab yihiin oy la mowqif yihiin kuwuu ilaahay nacay ee uu rabbi subxaana wa tacala u cadhooday ooyay yihiin waa gaalo munaafiqiin iyo inta la shaqaysa kuwaasay jecel yihiin kuwaasay u hiliyaan kuwaasay la jiraan tilmaanta ugu muhiimsanee xisbiga shaydaan la siiyey waa kaa shaydaan baa ka qaalib noqday oo ka reeyey oo duubsaday ilaahay dikrigiisana wuu halmaansiiyey oo xuskiisa xisbi shaydaan waa kaa tilmaamo kalena waa u tegi doonaayo qur-aankii sunnadu ka bixinaya laakiin maxaa ugu muhiimsan tilmaantiisa cadowga ilaahay buu jecel yahay cadowga ilaahay buu la jiraa cadowga ilaahay subxaana wa tacaala oo gaal iyo munaafiq iyo inta la socda ah ayuu ku farxaa guushooda mu'miniintana libtooda iyo guushooda waa ka naxaa iyay yihiin qoladaasi haaulaa'i hum xisbu shaytaan waa shaytaanka xisbigiisa wa adiga midabkiisa waxba ha fiirini dhalashadiisana waxba ha fiirini gobolkuu ka soo jeedana ha fiirini nasabkiisana waxba ha fiirini tilmaantaa ma laga helay ulaa'ika xisbu shaytaan ulaa'ika xisbu shaytaan binasi lqur'aan baynamaa qolada kale lagu tilmaami doono tilmaantaa mid cagsigeeda lagu tilmaami doono tanna qoladana sidana lagu tilmaamo meeshaa maxaynu fahnay marka waxaynu fahnay qodobka asaasiga ah ee ama xisbu shaytaan aada uga mid noqon ama xisbullaahi aada uga mid noqoni waa mas'alada iimaanka yaad jeceshahay yaad la jirtaa yaad hiil iyo hool la garab taagan tahay yaad libtiisa iyo guushiisa ku faraxdaa yaad sidaadaba ku mawqif tahay ood ku gowracan tahay xagga hadday noqoto ulaa'ika xisbullah xagga hadday noqotona ulaa'ika xisbu shaytaan waa mas'alo marka u baahan caddayn u baahan lianna waayahan dambe walaalayaal sax dadku salaaddii wax badan baa la fahmay oo sakadii waa la bixinahayaa oo xajkii aad baa loo aaday iyo cumradii oo yacni waxa weeye dadaal badan baa socda laakiin waxaad mooddaa qodob asaasi ah oo dadku moog yihiin arrimahaa la mid ah ama la dhihi karaba waa ka muhiimsan yahay qodob meeshanay dadka intooda badan moog yihiinba qodobkaasi waxa weeyaan waa qodobka aan sheegnayoo ama xisbullaahi baad kaga mid noqon ama xisbu shaytaan baad kaga mid noqone yaad jeceshahay ood la jirta adugu haddii ay noqoto ilaahay cadowgiisa laba arrimood isu kaa qaban maayaan allaha baan jeclahay cadowgiisana waan jeclahay ma isqabanaysa allaha waan jeclahay haddana cadowga ilaahay waan jeclahay ma isu imaan kartaa maya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa cadowgayga iyo cadowgiinnu waa dadkii mu'miniinta ah waa isku mid dadka ahluliimaanka ah cadowgoodu waa cadow ilaah cadowga ilaahayna waa dadka ahluliimaanka ah cadowgooda isku cadow baynu nahaya cadowga ha ka dhiganina kuwa aad jeceshihin buu alla leehay subxana wa tacaala waa waxaan suuroobi karin marka allah baan rumaysnahay oon jeclahay alla cadowgiisana waan jeclahay oo waan la jiraa masiuma imaan karto waa laba arrimoodoo isdiidaya wey saas daraaddeed ba alla subxana wa tacala qur-aanka muxuu ku yidhi walow kaanuu yu'minuuna biاllah waاnnabiyi wamaa unzila ilayhi ma اtakhaduuhum wliyaa hadday rumaysan yihiin rumaysnaan dhab ah allah iyo nebiga iyo nebiga wixii lagu soo dejiyey oo kitaabkii iyo qur-aankii ah hadday rumaysan yihiin saddexdaas maynan ka dhigteen kuwo ay jecel yihiin oo la jiraan oy u hiiliyaan waa hadday maxay rumaysan yihiin hadday rumaysan yihiin allah nebigiisii rumaysan yihiin kitaabkuu ku soo dejiyey intaa hadday rumaysan yihiin ma dhacdeen inay kuwaa jeclaadaan cadow ilaahay oy saaxiibo ka dhigtaan oy macnaha u hiiliyaan ma dhacdeen meeshaa maxaan ka fahnay marka aayaddu waxay caddaynaysaa haddiiba ay noqoto dad ilaahay ka jeesaday oo diintiisii ka jeesaday oo cadow ilaahay oo diinta la dagaalamaya inaad garab u noqotood qalbiga ka jeclaato ood la jirto hadday noqoto waxaadan rumaysnayn allaah nebigiisana ma rumaysnid kitaabka ilaahay soo dejiyeyna ma rumaysnid intaan ruuxaan rumaysnayn muxuu yahay marka waa gaalbaa mise waa muslim ya waa gaal ruuxaan allana rumaysnayn nebigiisana rumaysnayn kitaabkii alla soo dejiyeyna aan rumaysnayn ma muslim ba maaha muslim qaطcan meeshaa waxaa ka cad marka isma qaadan karaan ilaahay baan rumaysnahay kitaabkiisaan rumaysnahay nebigiisii baan rumaysnahay haddana ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa kuwa la dagaalamayaan jeclahay oon la jiraa oon garab u ahay waa laba aan isqaadan karin qalbina aan ku kulmi karin beenaalaad tahay markaas iimaankaad sheeganaysa waxba kama jiro binasi lqur'aan binasi lqur'aan aayad kale rabbi subxaana wa tacaala waa ku odhanaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu lyahuuda waannasaara awliyaa war dadka ilaahay iyo aakhare rumaysanow xaqa rumaysanow yahuudda iyo nasaarada ha ka dhiganina kuwa aad jeceshihiin ood u hiilisaan maxaa laga dambaysiyey waman yatawallahum minkum fainahu minhum ruuxii jeclaada oo kuwaasi hiiladooda jeclaada oo guushooda jeclaada ayaga ayuu ka mid yahay buu rabbi yidhi subxana wa tacaala ayaga ayuu ka mid yahay soo warcad maaha bal isu fiiriya aayaddan iyo aayaddii ka horraysay waman yatawallahum minkum fainahu minhum ayaguu ka mid yahay walow kaanuu yu'minuuna biاllahi wاnnabiyi wama unzila ilayhi ma اtakhaduuhum wliyaa qur'aanku yusadiqu bacduhu bacdan qur-aanku waa isrumaynaya waa isjarxaya waa iscaddaynaya si cad aayaduhu waxay isugu raacayaan marka waxay isugu raacayaan jacaylkaaga iyo hiiladaada iyo hoodaadu meeshay la jirto unbaad tahay haddaad tukanayso oo wejiga ku marxuso aad u tukanayso ood maalin oo dhan soomanta oo xajka sanad walba aad tegayso oo aad intaasoo acmaaloo saalixa la imaanayso laakiin aad jeceshahay ood la jirto ilaahay subxaana wa tacaala cadowgiisa iyo dad diintiisa ka soo horjeeda salaadaa iyo waxaad samaynayso waa lugooye waxba ku anfici maayo soo warcad ma leanna iimaankii baaban ku asixinba markii horeba iimaan saxaba ma wadatin ruuxaan iimaan saxa wadanin macaamil baa laga aqbalaya kala wax laga aqbalaya ma jiro lianna asal waxaa u ah camalka in la aqbalo ruuxa camalka samaynayo inuu iimaan saxa leeyahay hadduusan ruuxu iimaan saxa wadanin waxa uu samaynayo waa un lugooye arrinkaasi marka waa arrin muhim ah marka dib loo raad raacana mas'aladu salka waxayba ku haysaaba laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah soo mabdicii diinta lagu soo gelaya ma aha soo kelimatu shahaada ma aha soo kelimada ruuxii aan qirin uusan islaam ahayn ma aha ha laa ilaaha ila allahu macnaheedu waxa weeye waa wax aad diidayso iyo waxaad oggolaanayso waa laba tiir labadaa tiirba waa inaad xaqiijiso waxna waad diidaysaa oo waad nacaysaa oo waad ka hor jeedaa oo waad necabta waxna waad jecesha oo waad doonaysaa oo waad sugaysaa oo waad u hoggaansamaysaa oo waad caabudaysaa labadaas rukni labadaas tiirba waa in laysla helo waxa aad diidayso laa ilaaha ila allah markaad leedahay waxa weeye wax kasta oo aan xaq ahayn oo xaq darro lagu caabudo oo xaq darro ku socda waan necbahay waan ka soo horjeedaa waan diidanahay waan la dagaalsanahay saas waa ila allahu markaad tidhaahdana allaha xaqa keligiis baan qirsanahay xaquu soo dejiyey keliyaan qirsanahay isagaan jeclahay xaquu soo dejiyey baan jeclahay dadka tiisa raacsan baan jeclahay sidaas daraaddeed baa culimmadu waxay yidhahdeen markay laa ilaaha ila allahu shuruudeeda tirinayeen waxay ka mid dhigeen shuruuda loo baahan yahay an yuxiba laa ilaaha ila allah wa an yuxiba ahlaha laa ilaaha ila allah markaad qirto macnaheedu waxa weeye dadka laa ilaaha ila allahu leh ee ahludiinka waa inaad jeclaato ilan laa ilaha ila allahu dad bay leedahay dadkeeda haddaad jeclaan weydo ayaga la mawqif noqon weydo ood u hiilin weydo ood la garab noqon weydo laa ilaaha ila allahu aad leedahay shardi baa ka maqan wabitaali maba asaxaysa laa ilaaha ila allah ilaahay baad jecesha keligii baad u qirsantahay cibaadada ciddii ka soo hadhay oo dhan cibaadada waa u diidanta ciddii ka soo hadhay oo dhan jacaylka uma ogolid ciduu isagu jeclow ku yidhi mooye baatilkao dhan baad laa ilaaha ila allah ku diiday ila allahuna xaq oo dhan baad ku qirtay laa ilaaha ila allah dadkeeda haddaadan dadka ka jeclaanin oyna ka oodan ka xigsanin oo aadan u hiilinin oodan la garab noqonin oo markay ugu yartahay aadan qalbigaaga kala jirin waxa weye waxbaa isla goynin shardi asaasi ah oo shuruudu laa ilaaha ila allahu abaa kaa maqan qur-aankaa ka markhaati kacay allah subxaana wa tacala wuxuu yidhi wamin annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan yuxibuunahum ka xubi illah waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah dadka waxaa ka mid a kuwa samaysanaya waxa ay caabudaan alle ka sokow oy jecel jecel yihiin waa sanamyaashii waa baatilkii wixii ay caabudi jireen wa ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله سيدا إلهي الله تعلاضو كلي أتشعليه محل قد بيسي والذين آمنوا أشد حبا لله ذاتك إيمان كلي شعيلك أي ربك تشعليهين با كأدك شعيلك أي كوني أصنام تولي وحي ألك السكو عابدان أي تشعليهين مؤمنك إلهي بتشعليه ساس درادت با الألوهية يتألها علماء واحد أصل وحا الحب والبغض بأصل وحا التأله بمعنى وحويان ومتك اللوه قان سوا ليسو قيبه لعابده شعيل لك شعيلها درادت شعيل أتعشها درادت الله ما نشعلنا هاي كتب ستودة شيئا نشعلها هاي رسول شيئا نشعلها هاي ملائكة نشعلها هاي ضدك الصالحين كأهل الدين كمان نشعلها هاي علماء نشعلها هاي ضدك أهل الخير كمان نشعلها haddii aanan halkaa jacaylkaaga iyo qalbigaagu la jirin ha islu goyne warku murti buu leeyahy warku murti buu leeyahy nuxur buu leeyahay la qabsado nuxurka aada qabsanaysaa waxay wuxuu yahay haddaadan qodobkaasi si fiican aadan u sifaynin iimaanka aada wadatahay waa iimaan aan waxba ka jirin ama waa iimaan kala dhiman qur-aanka u fiirsada xadiista nabigana u fiirsada salawatu rabbi wasalaamu caleyh rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu xadiis saxiixa ku leeyahay awhaqu cura aliimaan alxubu fi اllah wاlbugdu fi اllah almuwaalaatu fi اllah wاlmucaadaatu fi اllah alxubu fi اllah wاlbugdu fi اllah iimaanku wuxuu leeyahay guntimo ama sido la qabtuu leeyahay sidooyinka iimaanka ta ugu adagi wax weeye uguna muhiimsan inuu ruuxu dadka ilaahay dartii u xidhiiriyo cidduu nacayana ilaahay dartii u naco ilaahay dartii wax u jeclaado ilaahay dartiina wax u naco waa iimaanka tiirarkiisa iyo qodobadiisa kuwa ugu muhiimsan wa waa inuu jacaylkaagu noqdo lilaah xidhiirintaadu ay noqoto lilaah nicidaadu ay noqoto lilaah fogayntaadu ay noqoto lilaah siismadaadu ay noqoto lilaah diidadaadu ay noqoto lilaah man axaba lilaah wa abgada lilaah wa acطaa lilaah wa manaca lilaah faqad istakmala aliiman buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh ruuxii ilaahay dartii wuxuu bixinaya u bixiy wuxuu diidaya ilaahay dartii u diida wuxuu jeclaanaya ilaahay dartii u jeclaada wuxuu nacanayana ilaahay dartii u nacay iimaankii waa dhammaystirtay oo iimaankii waa u dhammaystirmay buu nabigu uri salawatu rabbi wasalam caleyh maxaan halkaa ka fahanay waxaan ka fahanay ruuxaasin qodobadaa aan la imaanin oy ka khaldan yihiin iimaankii uma dhammaystirna ama iimaan oo dhan buuba hayninba ama iimaan kala dhiman oon dhammaystirnayn buu hayaa qodobkaasi marka waa qodob asaasi ah adiga noloshaada sida nebiga ka sugan salawatu rabbi wasalaamu caleyh asdaqu alasmaa'i hammaamun wa xaaris bini aadamka magacyadiisa lagu magacaabo ee lagu sheego laba magac baa ugu run badan buu nabi uri sal ly slm oo bini aadamka sifadiisa markay tilmaamayaan ugu xaqiiqo ugu yacni xaqiiqaysan maxay yihiin waxa weeyaan hammaam wa xaaris hammaamku waxa weeye waa doonid badne waxbuu intaasi qalbigiisu waa socdaa waxbuu ka fikirayaa qalbigu waxbuu rogrogayaa meelba ma fadhiyo waa hammaam xaaris weeyo waa shaqeeya oo meel xubnihiisu ma fadhiisanayaane waa inay wax qabtaan bini aadamku qalbigiisuna waa socdaa xubnihiisuna waa shaqaynaya mar haddii qalbigaagu uusan marna joogsanaynin maxaa qalbigaaga ku jira yuuse qalbigaagu la jira xubnihii maadaama ay shaqaynayaan xubnahaagu yay la jiraan carabkaaga iyo gacmahaaga iyo adinkaaga iyo dhaqaalahaaga yaa iskale ood ku garab taagantah adiga halkaasay marka kaaga soo baxaysaa fii ayi lxisbayni anta labada xisbi kee baad ku jirtaa a fii xisbi illaah am fii xisbi shaytaan ma xisbiga shaytaankaad ku jirtaa mise xisbiga ilaahay baad ku jirtaa xisbiga ilaahay haddaad ku jirto waa inaad allaha jecesho xaquu soo dejiye jecesho dadkaa xaqa haysta aada jecesho ayagaad la jirtaayoo hiil iyo hooba la garab taaganta guushooda iyo libtooda iyo nasrigooda aad ku faraxdaa dhibka soo gaadhana waad ka naxdaa siduu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh mu'minku buu nebi uhi sal lla alay slam ina almu'mina min ahli aliimaan bimansilati alra'si min aljasad buu nebi uhi sal lla alay slam mu'minka dadka ahluliimaanka walaalihiiyo iimaankiiyo mabda'u kala dhaxeeyo marka loo fiiriyo wuxuu u joogaa madaxu meesha uu jidhka u joogo madaxu jidhka intiisa kale booska uu ugu jiro buu mu'minku walaalihii mu'miniinta ugu jiraa ya'lam almu'minu liahli اliimaan kama ya'lamu اljasadu lima fi اra'si buu nabigu sal lla alay slam mu'minku wuu xanuunsan walaalihiisa iimaanku kala dhaxeeyo dhibka soo gaadhay buu ka nixi oo ka xanuunsan sida jidhkuba uu u xanuunsanayo madaxa markuu nabar soo gaadho madaxu waa xubinka jidhka bini aadamka ugu muhiimsan sooma ee muuqda nabarka madaxa gaadhaayo sida jidhka intiisa kale ula xanuunsanayo buu mu'minkuna walaalihii dhibka soo gaadho uula xanuunsanaya waa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadalkiisi haddii dhib soo gaadhana waa danqanaya waa xanuunsanaya waa dhibsanaya waa murgaya haddii uu soo gaadho lib iyo wanaag iyo barwaaqo iyo khayr iyo guul ay helaan waa ku farxaya waa ku farxaya waa garab taaganya qodobkaasi marka waa qodobka asaasiga loo baahan yahay in la bisleeyo ma aha jacaylkaaga iyo hiiladaada inuu qabiil yeesho qabyaaladi inay ku hagto ma aha gobol iyo gobolaysi inuu ku yeeshana ma aha guruub iyo kooxdani idinka dhaxaysa inay ku hagsana ma aha laakiin haddaa iimaanku dhabkaa yahay waa in hiiladaada iyo hoodaada iyo jacaylkaaga kulli uu yeesho dadka ahluliimaanka ee ahludiinka waa inay yeeshaan waad yeeli weydey soo maha ha islu goyni waad yeeli weydey soo maha ha islu goyni waxaad ku gowracan tahay hadday gaalo yihiin munaafiqiin yihiin fusaaq yihiin kuwa aad jeceshahayee la jirto unbaad ku gowracan tahay maalinta qiyaamana iyagun baa lagula soo xashirinaya iyagun baad la meel nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nin baa u yimid markaasu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah alrajul yuxibu alqawma walama yalxaq bihim ruux baa dad jecel laakiin ma gaadhi karo waxay samaynayaan oo kale ma samayn karo laakiin wuu jeceli nabigu wuxu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayhi almar'u maca man axaba yowma alqiyaama ruuxu dadkuu jecel yahay unbuu maalinta qiyaamada alla meel yahay soo ma jeed dadka uu jecel yahay buu la meel yahay haddaad dadka saalixiinta dadka ahlu diinka ah culimada awliy awliyada ilaahay dadka ahlu khayrka haddaad jeceshahayna xataa waxay samaynayaanba ha samaynayo waxay samaynaya xataa qaar ka mida maba gaadhi kartidba maadaama aad qalbiga ka jeceshahay berri aakharo iyagaa la meel tahay haddaad munaafiqiinta jecesha oo gaalada jecesha oo fusaaqda jecesha oo diinlaawayaasha jecesha oo kuwa ilaahay diintiisa ka soo horjeeda aad jeceshahayna berri salaad kasta tukee aakhara iyaga unbaa lagu meel meeshay tagaan unbaa lagu geynaya naarta lagu xareeyo unbaa lagugu xarayn doonaa walaa salaadban wax kuu taraynin walaa dadaal kalaan wax kuu taraynin lianna allah subxaanahu wa tacaala sida nabigeenna ka sugan salawatu rabbi wasalaamu calayh ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wla ilى أجساamiكم wlakin ynduruu ilى quluubiكum وأcmaaliكum allah subxaana wa tacaala ma fiiriyo sawirkiina ma quruxsan yahay mise waa foolxunya jidhkiinana ma fiiriyo ma xoog badan tahay mise waa tabar yar laakiin wuxuu fiiriyaa allah subxaana wa tacaala qalbigaaga iyo camalkaaguu fiirinaya qalbigaagu yuu la jiraa muxuu jecel yahay xaggeebu u jeedaa camalkaaguse muxuu yahay allah subxaana wa tacaala taasuu fiiriyaa miisaanka aakharana kaa unbaa fuuli doona iimaanka marka waa in la saxay oo qodobka aynu iska saxnay oo khaasatan dadkii hore oo jaahiliyada kusoo weynaaday oo qabyaaladda kusoo weynaaday oo yacni kusoo weynaaday waxyaabaha aan qiimaha lahayn in badanoo ka mida si looga karaba way adag tahay dadka dhallinyarta ah ee da-yarta ah ee koraysa in ay ka badbaadaan cudurrada noocaasoo kaleeta ah oo ruuxu uu noqdo ruux mabda' leh caqiide leh diin leh dad gooniya ay isxigaan dad gooniya ay isxigaan inamaa waliyukum allah warasuuluhu والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله با ولي كنا رسول كيسا ولي إدينا ضدك مؤمنين تابا ولي إدينا ودسحكتان ييهن كواس وكوا الصلاة دتوسية سكدنا بحلية ilaahayna u rukuuca dadkaasaad isxigtaan ciddii alla isxijiya oo rasuulkiisa isxijiya oo mu'miniinta isxijiyoo jeclaado oo u hiiliya kuwaasaa xisbiga ilaahay buu alla yidhi subxana wa tacaala wa kuwaa xisbiga ilaahay xisbiga ilaahay baana adkaan duruuftu meeshay dooni baa gaadhay xisbiga ilaahay baa rayn buu rabbi ilahi subxana wa tacala maxaa yeelay xisbigaasi xaggee buu ku biirsataa allah subxaana wa tacaala xizbi allah ku tiirsan miyaa laga adkaan kara maya faina xizba allahi hum alghaalibuun halabat lmabda iyo halaba fi dunya waalaakhira ayagaa iskale imtixaanaad waa marayaan maraaxil mucayana waa marayaan laakiin mabda'a xaqa iyo dadkiisa ayaa halabada iyo nasriga iskale adiga yaa marka xizbi kuwa allah subxaana wa tacaala yaa ku xiga rasuulkiisaa ku xiga dadka ahluliimaankee tukadee salaadee ilaahay ku xidhan baa ku xiga xaqa ay wataan baa ku xiga qoladaasaad ururkaasaad qayb ka tahay xisbiga ilaahay subxaana wa tacala waa kuwa kuwa liibaanaya guulaysanaya aakhriya adduunba waa iyaga mas'alo markaa halis a weye aadna khatar u ah maantana dad badan aynu ku baraarugsanayn soo wax la yaab lama aha inuu ruuxu tukanayo oo salaadayo oo soomayo oo dadaalayo oo cibaadada ka muuqata aad la yaabayso haddana maca daalika qalbiga ay uga buuxdo dadka ahlu diinka in la baabi'iyo markii dhibkooda lasoo sheego uu farxayo ama qabyaaleed ha jiidato ama qoys ha jiito ama degmiyo gobol ha jiito ama kooxaysi ha jiito mas'aladu waa mas'ale mabda' qadiyadu waa qadiyad mabda' qadiyad sogsaka ma aha arrintu waa arrin soka maaha waa arrin salka ku haysa mabdi'ii diintaba asaaska u ahaa oo laa ilaaha ila allah bay salka ku haysa ninka ay la tahay marka waxa weeye inay meel suka tahay oo intaad iskaga farfarxdood ku qosqosasho kuqos ood ninkaa doonto intaad garab u noqoto berri inaad jannada gelayso waa nin qarwaya waay waa nin filim beena u daaranya waxaa loo baahaya marka walaalayaal inaynu xaqaa'iqda la noolaano alxaqaa'iq aliimaaniya inaan la noolaano loo baahaya almar'u maca man axabba yowma alqiyaamati ruuxaad jeceshahay baad berri la meel tahay haddaad odayga reerka jeceshahay ood isaga ku gowracantao mar walba hiilo la garab taagan tahay baatilna uu ku socdo naarta la geeyon baa lagula geynaya kaafirka haddaad mabdi'iisa jeceshahay ood isaga u hilinayso meesha la geeyon baa lagu geyn doonaa saa ku talagal marka qalbigeenna marka aynu sifayno aynu mabaadideenna saxno dadka ahlul khayrka ee ahlu diinka ah meel kastay joogaanba qadiyadoodaa noo qadiyad ah danteen dantoodaa noo dan ah waxa ay wadaan baan la wadaagnaa libtoodaan ku faraxnaa dhibka soo gaadhana waa ka naxnaa ilaahumay adduunka salkooda salkiisa joogaan ilaahumay nala dhashaan kuwa nala dhashay ee uurka aan ka soo wada baxnay laakiin ilaahay jidkiisii ka leexday waanu necabnahay maxaan ku necabnahay ma dhalashaan ku necabnahay maya ma waddan baan ku necabnahay maya ma gurubaysi baan ku necabnahay maya lakin maxaan ku necabnahay allah dartii baan ku necabnahay laa tajidu qawman yu'minuuna biاllahi walyawmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulahu walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aabbaha ha noqdo walaalka ha noqdo ilmaha dhashay ha noqdo carruurtaadii ha noqdo marba hadduu jid ilaahay garab maray waa inaad ilahay dartii u nacdo leanna ma kulmi karaan oo qalbiga kuma kulmi karaan diin ilaahayna waan jecloo mu'min baan ahay kaana waan jeclahay ilahay diintiisa ka leexday balka ilaahay diintiisa la dagaalamayaan jeclahay oon la jiraa dhinac kale marka la fiiriyana waxa weeyaan mu'min baan ahay laba isu isqabanaysa maaha laba isqabanaysa maaha waxaaba taa ka daran ba inaad la colowdo dadkii ahlu diinka ah ood culimmadii la colowdo oo ahlullaahigii la colowda oo saalixiintii aad la colowda oo ducaadii aad la colowdo oo aad ka fogaato nasiib darre ka weyni ma ay jirto musiibo ruux kudha ku dhacdo oo ka weynna ma jirto waa diin la-aan baxti awa diin la-aan aan geed loogu soo gabanin wa maxaa yeelay allah subxaana wa tacala xadiidu lqudsiga fi saxiixi albukhaari min xadiidi abi hurayra rasuulkeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah wuxuu yidhi man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb weli kay ah oo awliyadayda ka mida ruuxii colaad u qaada oo naco la collaytama waxaan ogeysiinayaa dagaal yaa hadalkaa odhanaya allah subxaana wa tacaala ruuxii weli kay ah la collaytamoo colaad u qaadaayey dagaalkayga ha u diyaargarooba ha ku talagalo inaan la dagaalamayo allah subxaana wa tacala miyaynu la dagaalami karnaa ya qabiil ilahay iska celin kara ma jira bini aadamka o dhan hadduu isugato dawladihiisa iyo awooddiisa ilahay ma iska celin karaa maya allah wuxuu leeyahay awliyadayda ruuxii la collaytamoo naco oo colaad u qaadow inaan kula dagaalamayo ku talagal u diyaar garow dagaalkayga war ilahi layskama celin karo subxana wa tacala weliyaa la yidhahdaa marka weliga markii lala collaytamo ilaahay uu dagaal kugu cilaaminayo waa weligee ma sheekh weys baa waa dhintay ma cabdiraxmaan zaylaci baa waa dhintay ma sheekh cabdiqaadir jaylaani baa waa dhintay kuwaasi inay awliye ahaayeen iyo in kale allahu aclam laakiin weli ma taqaanaa weli qur-aankaa sheegay weliga marka la taabto lala collaytama allah subxaana wa tacaala uu dagaal kugu qaadayo waa kuu yidhi allah subxaana wa tacaala alaa ina awliyaءa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun yay yihiin aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun wardadow dhegaysta maqla awliyada ilaahay cabsi iyo murug midna korkooda ma ahan yay yihiin noo qeex rabbiyow waa kuwa alla rumaysan allana ka baqa ruux kasta oo labadaa qodob kulmiyey waa weli aliimaanu biاllah wa bilxaq wa altaqwa qalbigiisana waxaa ka buuxa rumaysnaan alla uu rumaysan yahay xubnihiisuna waxay u hogaansan yihiin alla amarkiisa subxaana wa tacaala intaa ruuxii laga helo waa weli ilah bimacnaa waxa weye dadka mu'miniinta ee saalixiinta ah culimada sidiiqiinta shuhadada ambiyada iyo rususha oo ah yacni waxa weeyaan saadaat lawliyaa ah saadaat lawliyaa ah ruux kasta oo mu'min oo ilaahay yaqaanoo rabbigii caabudaayey waa weli ilaahaya iska jir haddaad ka agbaxdo ama ka ag dhawaato ama lagaa kari waayo ama colaad u qaado ama aada la dagaalanto waxaad ku tala gashaa dagaal ilaahay subxana wa tacaala iclaankaasuu rabbigeen bixiyey subxana wa tacala ogeysaskaasuu rabbi bixinaya allah subxaana wa tacaala waa cadhoonayaa markii laga cadhaysiiyo saxiixu muslimka waxaa ku yimid xadiid uu warinayo nin la yidhaahdo abu hubayra abu hubayra almuzani wuxuu ka mid ahaa ahlu baycati ridwaan ballankii raggii ballanta kula galay nabiga sal lla lay waslam meeshii la odhan jiray baycatu ridwaan la galay buu ahaa sanadkii sulxi xudaybiya laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara mu'miniinta ilaahay raalli buu ka noqday markay kugula ballamayeen geedka hoostiis raggaasuu ka mid ah wuxuu nabiga wuxuu warinayaa ninkaa saxaabiga ah ninkii la dhihi jiray abu sufyaan waa oday ka mid a odayaashii reer quraysheed nin oday ahoo suldaan ahoo laga dambeeyuu ka ahaa ayaa wuxuu soo maray saddex nin oo saxaabada ka mid a bilaal iyo suhayb iyo salmaan saddexdaasu soo maray iyo koox kaloo la joogta isaguna waa oday reer quraysheed oo weli waa gaal dib buu ka islaamay radia allahu canhu ardaa markuu soo ag maray oo arkeen abu sufyaan oo meeshan leegleegsanayoo socda baa waxay yidhaahdeen wallaahi maa akhadat suyuufu ullaahi ma akhadaha min caduwi illaah maanta abu sufyaan hadduu dhulka korkiisa ku socdo wallee seefihii ilaahay cadowgii ilaahay meeshii la rabay inay qabtaan mayna qabanin abu sufyaanba maanta hadduu dhulka korkiisa ku socdo alalaha seeftii ilaahay cadowgeedii ma qabanin saasay dheheen nimankii meesha fadhiyay abubakr sidiiq baa meesha jooga oo maqlaya hadalkooda markaasu wuxuu ku yidhi ataquuluuna haadaa lishayki qurayshin wa sayidihim war hadalkaama waxaad ku leedihiin odaygii reer quraysheed iyo sayidkoodii iyo suldaankoodii baad hadalkaa ku leedihin ninkaad hadalkaa ku leedihiin soo ma garanaysaan soo abu sufyaan maha soo sheekhii quraysheed maha oo suldaankii iyo sayidkii reer quraysheed maha seed hadalkaa ugu leedihin nimankan ogow salmaan iyo bilaal iyo suhayb iyo waa raggii saxaabada raggii ahaa mas yani danleyda ahaa danleyda ahaa ayay ka mid yihin rag khatar awey ilaahay agtiisa subxaana wa tacala aan caadi ahayn abubakar hadalkaa markuu ku yidhi buu soo tegay nebigu u yimi sal alay slam markaasuu nebiga wuxuu u sheegay hadalkii dhex maray isaga iyo kooxdii iyaga markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam yaa abaa bakrin lacallaka aqdabtahum abuu bakarow ma laga yaabaa nimankaa inaad ka cadhaysiisay ma dhici kartaa hadalkaadii inay qoonsadeen oo ka xanaaqeen lain kunta aqdabtahum faqad aqdabta rabbaka buu nabigu ku yuri sal lla alay slam haddaad ka cadhaysiiso hadalkaagii ay qoonsadeen abuubakaroo ogow rabbigaabaad ka cadhaysiisay abubakar meeshii buu ka soo orday wuu u yimid wuxuu yidhi yaa ikhwaan aaqdabtukum war miyaan idinka cadhaysii ma iqoonsateen hadalkaygii ma ka cadhooteen markaasaa waxay dhaheen ya laa laa yaa ukhay bay ku yidhahdeen gafara allahu laka yaa ukhay maya maanaan ku qoosanin bay dhaheen ilaahay ha kuu dembi dhaafo walaalkanow ujeeddadan xadiis kalena maxay tahay abubakar soo sidiiqii ummadda ma ah soo ninkii ummadda ugu fadli badnaa bacda rasuuliha ma ah haddana nebi maxamed muxuu ku yidhi raggaa saxaabadeed soo martay haddaad abuubakarow ka cadhaysiisay oy hadalkaagii qoonsadeen rabbigaabaad ka cadhaysiisay ee ogow hadalkaasi hadal halisa maya hadal khatar a maya haddii ilaahay dadkiisa ahluliimaanka ahlulxaqa ahludiinka ah culimada ah ducaadda ah saalixiinta aad ka cadhaysiiso waxaad ogaanaysaa cadhadaas ay cadhoodeen rabbi baa u cadhoonaya subxana wa tacaala rabbi baa ka cadhoonaya xadiid kalaa jira oo isagana abubakr sidiiq radi allahu canhu iyo nin ree bani reer aslam ah baa arrini dhex martay dhul bay deris ku ahaayeen dhulkiibay marka isku qabsadeen meel xuduudoo ka dhexaysay bay isku qabsadeen anaale iyo anaale abubakar baa ninkii marka hadal uu qoonsaday buu ku yidhi ninkii kumuusan jawaabina wuu isaga aamusay abubakar wuu isgartayoo wuu soo noqday markaasuu ku yidhi walaalow waan kugu khaldamay iska kii cafi markaasuu yidhi wallahi inaanan ku cafiyin warniyow iska kii cafi maya waayahe intii aan ku idhi idheh intii aan kugu sameeyey in laag igu samee abubakar muxuu ka cararayaa wuxuu ka cararayaa in aakhare la qabsado markaasuu yidhi maya intiina kugu samayn maayo markaasuu yidhi walle inaan rasuulka ugu dacweyn marka kac igu dacwey buui ma adoo iga gardan ma hadan rasuulka igu dacweynaysa kac u isoo dacwey buui abubakar soo teg rasuulkuu soo aaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh markuu soo dhaqaaqay baa ninkii saxaabigay isqabteen baa ka daba yimid waan soo daba raacay buui markaan soo daba raacay baa reerkaygii qoyskaygii rag ka mid a baa intay dhinacyaha iga mareen baa waxay yidhahdeen war isagoo kaa gardaran muxuu haddana rasuulku ugu dacweynaya muxuu yahay see buu rasuulku ugu dacweyn karaa isagoo haddana kaa gardaran markaasaan idhi war ukaadiya ukaadiya ukaadiya war ninkan ma garanaysaan baa idhi buui haa waan garanaya oo yaad u taqaanaan waa abubakar war soo ninkii rasuulka saaxiibkii ahaa ma ah waxaan ka baqi buu yidhi intaad ka cadhaysiisaan inuu rasuulku cadhadaad ka cadhaysiiseen la cadhoodo allana uu subxaana wa tacaala saa idinku cadhoodo ee iga daba hadhaw abubakar baad maanta aniga iiga hiilinaysaan soo maa ma rabo hiiladiina idhaafagu iga hadha maxaa yeele waa halis fahal antum taarikuu lii saaxiibiis oo nabigu ninku yidhi maa salawatu rabbi waslamu calayh isagii cumar markay isku dhaceen oo waxoogaa hadalku ka ka taagtaagmay nebigu salawaatu rabbi wasalam arrintu markay soo gaadhay waa ku ku yidhi war saaxiibkay maa ii daysa saaxiibkay ii daaya buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh wa saaxibuhu fi lgaar wa saaxibuhu fi lxayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh saaxiibka ii daaya wuxuu yidhi war ree aslamow dhegaysa ree aslamow cadho ilaahayeena idinku dhicini abubakar ha iga hilinina bannaanka mara way ka hadheen waan soo raacay bu nebiguu u yimi salawaatu rabbi wasalam wuxu yhi rasuul ilahi ninkaa ma ujeedaa beer baan isku qabsanay dhul dhulkii markaan isku qabsanayna hadal baa iga gaadhay waxaan ku idhi war nin yahow intii oo kale idheh wuu idiiday wuu idiiday war warran baa layidhi isagii baa la warsan rasuul ilaahay saasay u jirtaa buuri mana ku dhahaya buuri wuxuu igu yidhi ku dhihi maayo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam ha ku dhihin wuxuu kugu yidhi waxaad tidhaahdaa yakfir allahu laka yaa abaa bakrin abubakarow allaha kuu dembi dhaafo sidii buu yidhi abubakarow allaha kuu dembi dhaafo arrintiina dhammaatayba ujeeddadan kalena maxay tahay abubakar haddaad ka cadhaysiisaan reerkaygii iyo tolkan ka dhashayow cadhada abubakar nebi maxamed baa ka cadhoon nebi maxamed hadduu cadhoodana rabbigii baa cadhoon ee nimayo meeshaa ku jabina war meeshu ciyaar ma ah awliye ilaahay subxaana wa tacaala iyo dadkiisa yacni dhib looma geyso dhibkoodana laguma farxo lagamana hiiliya waa loo hiiliyaa lama nece waa la jeclaadaa lagama jire waa lala jiraa ulaa'ika xisbu ullah alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun xadiidka fii saxiixi muslim ku soo arooray min xadiidi jundub bni cabdillahi albajali jundub bni cabdillah ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi man sallaa salaata asubxi fa huwa fii dimmati illah ruuxii salaada subax tukada ilaahay ammaanadiisi iyo damaanadiisu ku jira falaa yatlubannakum allahu min dimmatihi bishay war alle yuusan ammaanadiisi iyo damaanadiisa wax ka mida yuusan idinka dalbin fainahu man yatlubhu min dimmatihi bishayin yudriku ruux ilaahay ammaanadiisii farageliyey oo damaanadiisii farageliyey alla hadduu raadiyo oo uu dalbo wuu heli marnaba kama fakan karayo kadibna uma yakubuhu calaa wajhihi fi nnaar buu nabigu salawatu rabbi wasalam caleyh kadibna weji weji iyo madax madax buu ilahay naarta ugu tuuray subxaana wa tacaala waa ruuxii salaada tukaday subax ruux muslim oo mu'mina baa salaada subax usoo kaca ruuxaa salaada subax tukaday ilaahay ammaano gelintiisuu ku jiraa ribi baa maangelye siiyey damaano ilaahay buu ku jiraa ilaahay damaanadiisa ha u gacan dhaafi ilaahay subxaana wa tacaala ciddaa uu ammaan geliyey ha u gacan dhaafi haddaad u gacan dhaafto rabbi baa ku raadsani hadduu ku raadsadana ka fakan maysid hadduu ku helana madax madax buu naarta kuugu tuuray ilahay baan idinku dhaariyey salaada subax ruuxii tukaday hadduu sidaa yahay dadka ilaahay diintiisa u taagan ka warrama salaadii subax tukaday shantii salaadood tukaday noloshoodana waxay u taagan yihiin ilahay diintiisa subxana wa tacala waa culimadii waa ducaatii waa ahlulkhayrkii waa muslixiintii diin ilahay bay u taagan yihiin xoolahoodii naftoodii waxay haysteeno diin ilahay bay u taagan yihin allah bay naftoodii xoolahooda ka gateen dadkaa ninka naca ama la dagaalama ama dhibkooda ku farxa ama dhinac ka noqda ka warrama allah subxana wa tacala muxuu ku samayn doonaa waa wax iska cad waxaa la doonayaa marka walaalayaal dadka ahlul iimaanka ah ee walaalaha ah ee isku mabda'a tihiin dadkaas waa in wanaagoodu ku farax geliyo xumaantooduna ay ku dhigto qadaayaadkooduna adduunka meel ay ka taagan tahayba inaad la jirto haddaadan wax kale qaban karayn qalbigaad kala jirtaa wadalika adcafu liimaan haddaad intaa ka badiso waa inaad u ducayso haddaad ka badiso ood wax kale kaga qayb qaadan karayso waa inaad qayb ka noqoto laakiin mid baa halisa ta halistaa waxa weeyaan oo lagu halaagsami oo cadaab iyo naar iyo cadho ilahi lagu mudanayo waa inaad ka hor timaado ama aad nacdo ama garab ka noqoto dhinac ka noqoto taasi waa fi gaayat alkhutuura halis meesha ugu dambaysay mabda'aasi marka walaalayaal ha la xaqiijiyo waxa laysku xidhiidhinayo laysku jeclaanayo laysugu hiilinayo laysku garab istaagayo hiiliyahoo laysku siinayo mabda' iyo caqiide ha noqdo qabiil yuusan noqonin gobolaysi yuusan noqonin guruubaysi yuusan noqonin dana kale yaysan noqonin ee ha noqoto mabda iyo caqiido iyo iimaan ha noqoto waxaana lagu garanay dadka ka kuugu dhow hadduu kugu khilaafo dadka ka kuugu fog buu noqonaya dadka dhalasho ahaan iyo degmo ahaan iyo gobol ahaan ka kuugu fog hadduu ku waafaqana oo mabda'a aada isugu timaadaana dadkaad ugu jeceshay haddaadan taa xaqiijinin waxaad ogaataa halis baad ku jirtaa markaasuu ruuxu iimaanku u dhadhamaya oo markaasuu iimaan xaqiiqiya yeelanaya halaathun man kunna fiihi wajada bihina xalaawata aliiman buu nabir sal alay slam saddex arrimood ruuxii laga helo iimaanka macaankiisuu dhadhamiyaa oo uu helaa maxay yihiin an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma waa inuu allah iyo rasuulkiisa ka jeclaado wax kastoo labadooda ka soo hadhay allah buu wax walba ka jecelyay rasuulkiisuu wax walba ka jecelyay xaquu wax walba ka jecelyay tawxiidku wax walba ka jecelyay sunnadu wax walba ka jecelyay maxaa lagu xijiyey wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah waa inuu ruuxa jeclaado cidduu jeclaanayo ilaahay dartii mooyaane wax kale uusan u jeclaan dhalasho u jeclaan maayo degmaa idinka dhexaysa u jeclaan maayo waxoogaa hunguriyood ku qabtaa iyo maslaxo u jeclaan maayo laakiin muxuu u jeclaanayaa allah dartii subxana wa tacala ruuxan waa ruux wanaagsan waa ruux saalixa waa ruux akhlaaqi waa culimo waa ahlu diin waa dad ilaahay subxaana wa tacaala ku toosan dariiqiisii taasaad u jeclaanaysa qodobka saddexaadna nebigu wuxu uhi sal alay wasalam kufriga iyo xumaanta iyo baatilka waa inuu ruuxu u kahdo oo uu u naco siduu u necab yahay in dab lagu rido o kaleeto caawa waxaad ka necab tahay dhulka korkiisa inta lagu qabto dab holcaya in lagugu rido ma jiro iyadaad ugu necabtahay sidaas si le-eg waa inaad u nacdo kufriga gaalnimada baatilka iyo inta wadataba markaasuu iimaanku kuu dhadhamaya markaasaa iimaanku kuu dhadhamaya haddaadan taa xaqiijinin iimaanna kuu dhadhami maayo iimaanna maba haysid ama wax iimaan magacii lahoo iska tacbaanaad meesha ku haysid ama iimaanoo dhanba kugumaba jiraba leanna iimaanku shimbirba shimbirkiisuu la duulaaya waxa weeyaan ruuxu ruuxa ay isku mabda'a yihiin buu mar walba la mawqif yahay isaguu xigaa isagay wada socdaan isagay sheekadu isugu baxdaa isaguu yani waxa weye ku mawqif yahay isaguu ku dhacay ahlu baatilkuna waa shimbiro isla duula ahlu xaquna waa shimbiro isla duula shimbiro saddexaad oo dhexda duulana maba jiraan xisbi ilaahay iyo xisbu shaytaan xisbi dhexdhexaada maba jiro xisbi dhexdhexaada ma jiro xaggana lug kula jira xaggana lug kula jira maalinna qoladaa la jira maalinna qoladaa la jira ma jiro kaasi waa xisbu shaytaan waana sida ilahi subxana wa tacala munaafiqiinta ku sheegay mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haulaa walaa ilaa haulaa labadaa qolo u dhexeeyaayoo marna xagguu jiraa marna xagguu jiraa kuwanna ma aha kuwanna ma aha maalinba meesha liibtuu marto ayuu la jiraa maalinba qolada guulaysatuu sacabka u garaaca maalinba qolada guulaysatuu is yidhaha wallahi kuwanaa maanta sita qoladaasuu sacabka u garaaca waa mabda' laawo wa waa wejiye badne waa laba wajiilo wa laakiin ruuxa mu'minka maxaa lagu yaqaanaa fii kulli alaxwaal muslimku daciifa ha ahaado islaamku xoog ha yeesho ha adkaado ha laga adkaado fii kulli alaxwaal huwa maca ahli alxaq wa maca alsaalixiin wa maca adducaa wa maca ahli aliimaan xaalad walboo la marayaba dadka ahluxaqaa buu la socda ha khadhaadhaato ha macaanaato ha kululaato ha qawbaato ha dhanaanaato ha macaanaato xaalad walba mabdi'iisa dadka haysuu la socda taasaa lagu yaqaanaa dadka iimaankooda u saadiqa yahay kufriga iyo baatilka iyo waxa watana wuu necab yahay qalbigu ka necab yahay taasaa la doonaya walaalayaal inaynu xaqiijinno oo sidaynu salaada u xaqiijinno masaajidka u soo gallay qodobkaasi inuu xaqiiqo noqdo nolosheenna ka mid nolosheenna ka mida inuu noqdo waana qodobka asaasiga ah ee allah subxaana wa tacaala qur-aanka inoogu tilmaamayo rasuulkiisu inoo sheegayo iimaanka asaasiyaadkiisa ka mid a haddaynaan isaga xaqiijininoo ka run sheegin hadda maxay wax kala qabanayaan marka ilan asaasku waa iimaankeen iimaankaa marka waa inaynu ka run sheegno ilaahay jacaylkiisana waa inaan ka run sheegno jacaylka dadkiisana waa inaynu ka run sheegno nacaybka cadowgiisana waa inaynu ka run sheegno cadowga ilaahay subxana wa tacala nacaybkiisa waa inaynu ka run sheegno ama ha kula dhasho ama yani waxa weye ha kaa fogada ama ha kuu dhawaado yaa ayuha aladiina aamanuu من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وردتك إيمانك لهايو عدي إلهي دينتي سكتك تو كن قصور نعضو وإذنك إذن كمدو الله سبحانه وتعالى وحبك فلماي وحو كان صندونا دد او تشعل يهي إيهنا إساق تشعل أذلة على المؤمنين مؤمنين تؤد بعسا أعزة على الكافرين قال لنا كو أطرق يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم جدك إلهي بيكون جهادا cid kastoo arrinkaa ku haysato oo ku qabsato oo ku eedaysana dhag sharaq uma siiyaan danna kama galaan maxaa laga dambaysay dalika fadlu اllahi yu'tiihi man yashaa waa fadli ilaahay iyo dheeraad alle cidduu doonuna alla siiyaa subxana wa tacaala inaadan ninna uga axrig xidhanin diintaada iyo mabda'aaga caqiidadaada aadan ninna ugu xeerinin ciddaad jeclaanaysa iyo ciddaad nacaysaa iyo diintaadu say ku fartay aad ku socoto rabbigaad jeceshahay isaguna ku jecelya mu'miniinta u dabacsan tahay kuwa kalena ku adag tahay waa fadli ilaahay bixiya nin walbana ma siiyo dad yar baa la siiya dad yar baa la siiya waa manzilo aada u sarrayso oo la raadiyo oo loo tartamo waa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh khaybar markuu qabsanayay subaxdii khaybar la gelayay buu nahba habeenkeedii buu nebigu wuxuu yidhi berri waagu markuu baryo calanka ciidanka hoggaankiisa waxaan u dhiibi doonaa nin ilaahay jecel isagana alla jecel yahay waagu markuu baryey oo lays yidhi nebigu hadduu bixin doonaa calankiiyo ciidanka hoggaankiisa dhiibi doonaa baa laysu yimid nin walba wuxuu isleeyahay maanta ninkaas noqo ninkaa looga markhaati kacay inuu alla jecel yahay isaguna alle inuu jecel yahay ninkaa noqob nin walba isleey waa maalinta uu cumar yidhi waa maalinta keliya ee aan jago inaan qabto aan tamaniyey buuri maxaa yeele maxaa ku xidhan jagada iyada ma jago khamro lagu cabbayaa ya ma jago kursi lagu fadhiisanaya maya ma jago adduunye iyo shahawaadkeeda lagu helaya maya waa jago lagu helayo allaah jacaylkiisa adiguna aad jeceshahay isaguna ku jecel markhaati waay waa shahaado cad waay maalinkaasaan jeclaaday buu yidhi jago weligii maalinkaasaan jeclaaday nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markii lasoo wada istaagay oo nin walba uu faraha lugaha ku taagan yahay oo qooraans uu kor u hanqal taagayo oo leeyahay bal nebigu ha ku arko nebigu ha ku arko bal nin yaani kor bal ragga iska dhex saar uu isleeyahay buu nebigu yuri sal lla alay slam ayna caliy bnu abi aalib cali aaway buu nebigu sal lla alay slam cali bn abi aalib aawey waxaa la yidhi rasuul ilaahay oo waa jiran yahayo indhahay bakoora ka haysaayo indhuhu ka xanuunsanaya u yeedha bur caliyo socda waaka mise indhuhuuba ka jiran yahay nebigu indhihiibuu kaga tufay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waaba bogsoodeenba wa kaanahum weligood iyagoona cudur ku dhicin calankii baa loo dhiiba waxaa la yidhi ciidanka hogaami maxay tahay marka rajulan yuxibu allaha wa yuxibuhu allah isaguna alla jecel allana isaga jecel yahay ninkaa isaga ah jagadaa marka la sheegay asxaabu rasuulilaahi tartan bay u galeen waa wax marka loo tartamo waa wax ilaahay bixiyo dad khaasuu siiyaa dad aan qabiil saamaynin oon gobolaysi saamaynin oon guruubaysi saamaynin oo dana iyo maslaxad saamaynin laakiin mar walba ku xidhan mabda iyo caqiide iyo iimaan ku xidhan dadkiisana ku xidhan dadka sidaa rumaysanna la mawqif qodobkaasi marka walaalayaal aynu xaqiijinno biidni illaah waa meesha laynaga soo galay waa meesha aan ka rogmanay waa meeshaan ka baaba'nay waa meesha in badan oo dadka ka midii naar ay u geli doonaan oo cadaab u geli doonaan waa meesha cizigii iyo karaamadii ummadda baabi'isay gobolaysi iyo wadamaysi iyo qabiilaysi iyo nasabaysi iyo waxaan macno lahayn dad badanna naarta way ku geli doonaan shakina kuma jiro nebi maxamed baana sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh marka adduunkana waa lagu karaamo beelay aakharana cadaab baa lagu geli laakiin mabda'a haddii laysku doorto o laysku jeclaado ilaahay agtiisana karaamiyo cizi lagaga gaadhayo adduunkana lagu cisoobayo oo lagu gaadhayo lib iyo guul iyo awood iyo wada jir iyo walaaltinimo lagu gaadhayo waa mabda'a ilahay soo dejiyey subxaana wa tacaala in dadka laysugu hiiliyo isaga laysulu jiro isaga laysku jeclaado maalinta qiyaamada marka la tago alla wuxuu dhihi doonaa subxaana wa tacaala ayna almutaxaabuuna fiya aaway kuwii aniga dartay isu jeclaaday ayna almutadaawiruuna fiya aaway kuwii aniga dartay isu booqan jiray ayna almutajaalisuuna fiya aaway kuwii aniga dartay isula fadhiisan jiray aaway kuwii dartay isu jeclaa alyawma udiluhum yawma laa dilla ilaa dillii maanta ayaan hadhaynayaa oo hoosaynayaa maantoon hoos jirin kayga mooye toddobada maalinta qiyaamada carshiga ilahay harsan doonta yaa ka mid ah warajulaani taxaabaa fi اllah ijtamaca calayhi watafaraqa ilaahay dartii bay isu jeclaadeen iyagoo isjecel bay isu yimaadeen ay jacaylkaa ilahay bayna ku kala tageen dadka marka ilahay dartii ha laysu jeclaado ilahay dartii ha laysu xidhiiriyo ilahay dartii mu'miniinta ha loola jiro ilahay dartii ha loo jeclaado qadiyada islaamka iyo muslimiinta ha laysgarab taago meel kastoo adduunka ka jirtaba ayadaa inoo qadiyad ah qabiil noo qadiyad ma ah wadanna noo qadiyad ma ah dantanadana ma ah laakiin maxaa noo qadiyad ah waxaa noo qadiyad ah mabda iyo caqiidaiyo iimaan dadna waxaa na xiga kuwa kaa rumaysan baa na xiga intaa ma heli karnaa intaa ma heli karnaa intaa haddaynu helloon xaqiijinno biidni illaah jannada waynu geli insha allahu tacala cadaabna waynu ka badbaadi adduunkana waynu cizoobi insha allahu tacala laakiin inta qodobkaa lala-yahay adduunna cizigii meel ku xig waa ina daaye dulli baa lagu noolaa aakharana cadaab ilahay baa dambeeya subxana wa tacala ulaa'ika xizbu shayطaan alaa ina xizba shayطaani hum alkhaasiruun waa khasaare kuwa kalena maxaa la yidhi ulaa'ika xizb اllah alaa ina xizba allahi hum lmuflixuuna ayagaa liibaanay oo adduun iyo aakharaba waxay rabeen gaadhay kelimadeenna insha allahu tacala intaas ayaan ku gabagabaynaynaa cinwaankeedu ahaa labada xisbi keebaad adugu ka tirsantay jawaabteedii ma inoo caddaatay mise inooma caddaa ya ma xizbullahi baynu nahay mise xizbu shayطaan nacuudu billahi min xizbi shayطaan wanas'al allaha tabaaraka wa tacala an yajcalana min xizbihi tabaaraka wa tacaala muwaasafaadka iyo sifaatka ilahay xisbigiisa lagaga mid noqdo asaaskeedu waxa weeyaan dadka xaqa ka baydhay inaad nacdo tiirka asaasigaa ma rabtaa waa qodobkaas dadka xaqa ka leexday ninkuu dooniba ha noqdee nac ilaahay dartiina u nac ka hiili ka hiili ka jir jabkooda ku farac libtooda ka nac iimaan waayo markhaati waxay u tahay iimaan dhabo qalbigaaga ku jira xisbu shaytaanna isaguna waa kaasoo qoladaa ilaahay ka leexday buu jecel yahay la jiraa garab u yahay ayagaasuu macnaha waxa weeye qayb ku yahay hiliyahoo la garab taagay ulaa'ika xisbu shaytaan wey marka ilaahay subxana wa tacaala xisbigiisa haynagu daro liibaanay xisbiga shayطaanka iyo astaamihiisa iyo tilmaamihiisana allah inaga badbaadiya subxana wa tacala hada wabillahi tawfiq wsala allahuma wslama cala nabiyina muxamadi wala ali w saxbi minkum fainahu minhum ciddii ka weli dheegata oo u hiilis oo garab u noqota ayaguu ka mid yahay baa la yidhi subxana wa tacala soo warcad ma warcad ma jawaabta ilahay baa bixiya annagu maana bixin ninkii cid eersanayana ilaaha eersan soo ma ninkii cid eersanayo maxaa saa loo yidhi odhanaya ilaahay baa yidhi kitaabka qur-aanka inay ku qoranta marka ilahay oo maxaa saa u tidhi hala yidhaha waa ninkii dhihi kara waay inay masaladu caddahay baa fiican sababtu waxa weeyaan maanta keliya maaha maanta keliya maaha soomaali keliyana maaha soo ma jiraan filistiiniyiin yahuudda la safan oo la jira jejeeniyiin ruushka la socda soo ma jiraan afghaaniyiin la socda soo ma jiraan muxuu ahay maraykanka iyo yaani gaalada meesha ka dagaalamaysa ciraaqiyiin soo ma jiraan kuwan la socda masaladu masalo soomaali khusayso maaha hadday dad badan u qaateen soomaali uun maxaa loo saarayaa soomaali mehe waa xugum caam ah ilaahayna uu dejiyey kun iyo afar boqol oo sano ka hor uu soo dejiyey cid ille ciddii seeftaasi ay martana laga been sheegi maayo waa la dhihi soo warcad maa ninkii soo gala reerkuu dooni ha noqdo ururkuu dooni ha noqdo bulshaduu dooni ha ka dhasho dhulkuu dooni ha joogo nin alla ninkii aayaadkaa iyo nusuustaa soo gala waa in la yidhahdo wuu galay soo ma cadda kuwa maanta ku jira kuwa aan hayn baa barri geli kara sooma ayib marka ma waxaan dhahaynaa lajiifiyaana bannaan baan dhahayna lajiifiyaana bannaan maanta kuwa aada isku reerka tihiin haddaad ka leexiso ama waxoogaa barnaamijkooda aad raalli ka tahay kuwa aad necab tahay baa berri geli doona isla barnaamijka laftiise ayagana ma ka leexinaysa midkamase markaa waad ku dabaqi marka la jiifiyaana bannaan diintu ma ogola waa mabda' waa caqiido waa axkaam ninkii galo waa galay waa in la yidhaahda waad gashay isagana waana ha u noqoto inta daba ordaysa ee ku khaldanna ayagana ha u noqoto caddayn iyo waana ha u noqoto liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina wallahu aclam fadlan su-aal ahaan haddaad ii weydiinayso waa ku ogolanaya qabiil kaba soo qaad inay qabiil yihiin meesha ugu hooseysa ee markay soomaalidu ay fadhi kudirka ku dagaalamayso meesha ugu hooseysa isgaadhsiiyaan baan ula degaynaa u tanaasulaynaa kaba soo qaad inay qabiil yihiin muslimiin ma yihin mise waa gaalo ma gaaloobeen ya mise waa muslimiin waa muslimiin laakiin waa qabiil baa daba taalla sooma muslimiin qabiil ah iyo gaala hadday is helaan keen la jirnaa muslimiin qabiilaan la jirnaa warka meesha ugu hooseysa ka soo qabo saa markaan leenahay ma ma ogolin qabqabiil iyo waxaa islaynaya iyo gaalaa islaynaysa ma aha macnaha inaan sallimayna lakin waa jadalan kaba soo qad mas'aladu waxa weeyaan xataa hadday laba muslim ishayaan laba muslim hadday ishayaan xataa inaad gaal u soo isticmaasho xaq uma lihid ha labada muslim markay dhexdooda islaynayaan kursina isku hayaan ma aynay diin isku hayaan hadday laba muslim ishayaan midna uu diin xaqiijinayo midna uu diinta ka soo horjeedo ka diinta wadaa xaq ah midka diinta ka soo horjeedana xaq ma ah hadday laba muslim ishayaan kursina isku hayaan diinna ayna meeshaba ku jirinna labada muslim midina gar uma laha inuu gaal soo kaxayso war cad maya ninkii gaal soo kaxaystoo muslim gaal u soo kaxaysta inuu kula dagaalamo ku burburiyo mas'aladu waa mas'ale cad waman yatawallahum minkum fa innahu minhum baa meesha taal inta aan ogsoonnahayna waxa weeye qaacidada caamkaee shareecadu ay qabto marnaba in dhinac laga maro ma aha marnaba in dhinac laga maro ma aha mas'aladu waa taariikh dhacday taariikhda dhacdayna lagama been sheego berrina way soo noqon lagama been sheego intaasoo meelood bay ka socotaa lagama been sheego xaqiiqada sharciga waxa weeyaan ee diintu ay si cad u tibaaxayso muslim diin wata qabiilba ha ahaadee reerba ha ahaadee oo diin baan xaqiijinayaa leh cidduu doonim ha noqotee garab buu nagu leeyahay muslim haba ahaado aan diin wadanin dimuqraatiyo wata dimuqraatiyadu waa gaalnimo dimuqraatiya diin isuma yimaadaan bilowga tilaabada ugu horraysay ku kala tagaan leanna dimuqraatiya maxay leedahay dimuqraatiya waxay leedahay waa xukmu shacbi lishacbi waa shacab isxukumaya wa baarlamaankiiyo shacabku soo doortay ayaa shuruucda dejiya shuruucdaasaana shacabka xukunta xukunka xalaalaynta iyo xaaraamaynta baarlamaan baa iska leh dimuqraatiyada agteeda islaamka agtiisana xukunka xalaalaynta iyo xaaraamaynta ayaa iska leh allah baa iska leh dimuqraatiya iyo islaam isuma yimaadaan nin dimuqraatiyo wata oo dastuur gaalo wata ninkuu dooni ha noqo iyo nin islaamnimaan dad ku xukumayo dastuur ilaahay baan wataa leh warnimayo laba muslimoo kursi isku haya ma aha laba muslim oo qabyaalad isku hayana ma ah laakiin waa laba isku haya mabda' bay isku hayaan midna waa saxsan yahay midna waa khaldan yahay kii khaldanaa haddana hadduu gaal soo kaxaysta ka war isagoo markii horeba khaldana haddana hadduu gaal soo kaxaysta ka war kelimada ninkii ka xumaan ha ka xumaado ninkii ka nixi ha ka naco ninkii ku farxi ha ku farxo soo warcad maa ninkii soo dhabixin ha bixiyo ninkii beriis bixin ha bixiyo ninkii farxi ha farxo ninkii ka nixi ha naco kelimatulxaq in la yidhaahdo marxaladan oo kaleeto waa masale waajiba ilaahayna subxaana wa tacala ummadda wuxuu ku inqaadiyaa maraaxishan oo kale mawaaqifta culimadu ku inqaadiya subxana tacala oo ku badbaadiya ummaddu markii ay badankeed inxiraafi gaadho diinta ka bixi gaadhay oo in badanoo ka mid a ay ridowdayba abubakar sidiiq mawqifkiisii buu ilahay ummadda ku inqaadiyay subxana tacala soo garanaysaa mar labaad ummaddu markay jidka ka bixi gaadho khatar gashay mawqifkii imaam axmed buu ilahay ku badbaadiyey subxana wa tacala culimada mawqifkooda inuu tasaxsuxa ma aha fii kulli lmawaaqifna ayagu waa inay maca alxaq noqdaan ummaddana wax u bayaaniyaan ninkii naca ha naco hadda ayadan akhriyna maxay walaa yakaafuuna lawmata laa'im ninkii ka xumaana ha ka xumaado ninkii nici ha naco ninkii ku farci ha ku farco mas'aladu laakiin waa inay caddaato dadkuna inay wax iskaga darmanen wabillahi tawfiiq yowma carafa hadday jumco ku istaag ku hagaagto ma la soomi karayaa waa masale culimmadu ku muransan yihiin sida fiicanna waxa weeye in khamiista in maalinta ka horraysa lala soomo kadibna iyada la soomo saasaa fiican hadday dhici weydo maalintaa keligeed ma la soomi karaya culimmadu waxay u badan yihiin haa culimmadu waxay u badan yihiin waa la soomi karaa xadiiska odhanaya maalinta jumcada yaan lagu khaas yeelin soonna waxay kaga jawaabayaan maalinta jumcada loolama qastayo soonka laakiin carafaa ku soo hagaagtay carafaanan soomaya ee maalinta jumcada iyada gooni ahaanteeda dankama lihi xadiidkuna wuxuu sheeg tilmaamayaa inaan jumcada loola qastin habeenkadana cibaado khaas ah maalinteedana soon khaas aan loola qastin haddiise laakiin ay maalin kale kusoo hagaagto oo ama carafa kusoo hagaagto ama caashuura ay kusoo hagaagto ama maalinna waad afurtaa maalinna waad soontaa maalinkaad soomi jirtay baa kusoo hagaagtay markaasi waxa weya waxay leeyihiin badankood waxay leeyihin wax dhibaato amale wabittaali jumcada gooni ahaan waa loo soomi karaa waa ra'yiga culimmada badankood ay qabaan hadday carafo noqoto wabillahi tawfiiq su-aalaha su-aashu haddii wax dhacay ay tahay bay ku fiicantahay laakiin hadday faradiyaad su-aashu wuxuu leeyahay dhib baa meel ka guuray jaba ah jabadii wuxuu kaga guuray neef xoolaa oo irmaan iyo ey yaroo ilma ey yar mia ey yaroo dhashay mu eygaa irmaan ah eyga irmaan buu ka guuray ilma neef xoolaana buu ka guuray neefkii xoolaabaa eygii nuugay buu leh hadha markuu soo noqday wuxuu u tegey ilmihii neefkii adhig ahaa oo eygii nuugay maxaa lagu samaynaya neefka adhiga allahu aclam jawaabtiisa waxa weeyaan ilaahay baa garanaya nacam qur-aanka markaad dib ugu noqoto ilahay muxuu yidhi fi suurati alanfaal إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة روح مسلم كأه إن أو أما كوح كلا أو مؤمنين تا isaga oo aadaya uu goobta ka baxo ama xeeladaysi inuu goobta uga baxo qur-aankaa inoo sheegay labadaba in la ogolya in dadka isagoo xaq ku socda oo did jid ilaahay ku jihaadaya haddana la jebin karana waa jirta waa masalo dadka intooda badan ka maqan qaarkood waxayba kuleeyihiin bawrhaadhe hadduu xaq wato maxaa loo jebiyey soo ma oo ciraaqiyiintii maxaa loo jebiyey hadday xaq wataan oo maxaa afghanistan loo jebiyey oo jijeeniyiinta maxaa loo jebiyey jawaabteedu waxa weeye nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadiisii soo dagaalkii uxud laguma jebin ya dagaalkii bederna ayagaa ku reeyey dagaalkii ka dambeeyey uxudna waa lagu jebiyey weliba way kala fiigeen soo ma oo nebigii bay salawaatu rabbi wasalamu caleyh xataa ka carareen radia allahu canhu oo buurta uxud salka la galay oo koox yari ay difaacayso haddana maca dalika ma dhihi karnaa xaq mayna ahayn ya yacni sideedaba libta iyo nasriga iyo guushu kuma xidhna xaqa aada wadata ee waa arrin ilaahay maamulaya way wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas ilaahay baa dadka siiya maalinkanuu siinaya maalin kanuu siinaya abu sufyaan markuu u tegay hiriqla odaygii imbaratoriyadii ruum ninkii madaxda u ahaa ee uu nebiga ka warsanayo yihi war ninkaas meeshiin laga sheegay bal iga warran war dhee waraysi dheer ula yeesha wuxuu ku yidhi ma la dagaalanteen haa waan la dagaalanay buui dagaalka isagii idinka idin dhex maray bal iiga warran seebuu ahaa buui wuxuu yidhi marna waan ka raynaa marna wuu naga reeyaa rususha waa saas buui rususha waa saasoo marna waa la imtixaanaayoo goobaha qaarkood waa lagaga reeyaa marna ilaahay liibtuu siiyaa subxaana wa tacaala laakiin nihaayada waa laysi rogrogan dadka ahluxaqa iyo baatilka weligeedba waa la isrogan waa la lagatami meeshan waa lagaga rayn meeshan waad ku rayn laakiin akhiiran maxay ugu dambayn doontaa waxay ku dambayn doontaa waalcaaqibatu lilmuttaqiin nasriga ilaahay baa dadka ahluxaqa u ballan qaaday laakiin jid dheer bay marayaan oo qodax badan oo dhib badan oo la rafaadin doono jidkaasaa ilaahay subxana wa tacala khulaasadooda markay ka soo baxaan buu nasriga siin doonaa marka iskuma xidhna hebel waa la jebiyey oo baatil buu watay hebel wuu guulaystay oo xaq buu watay miisaankaasi sax ma ah wabillahi tawfiiq gaal jacaylkii ma cid bay cudurdaar u geynaysa anugu waa midaan la yaabana nin aan ogeyn gaal jacaylkiisu inuu xaaraam yahay miyaa inagu jira in la heli karaayo waa yarta bimajarad ruuxa qalbigiisa iimaan saxa uu galo iimaankaa markaba waxaa ka dhalanaya inuu naco dadka ahlulbaatilka waa wax iimaanku markaba keenayo haddana ruuxii marka loo sheego loo caddeeyo waxaa fiican inuu hoggaansamo waxaa fiican inuu xaqa isu dhiibo ma aha inuu madax adaygo ma aha inuu tabajuxo ma aha inuu tacasubo haddii jahli u geynayo marka la yidhahdo war waa kaa khaldanta dariiqu halkaa ma ahe waa halkan marka la yidhahdo ruuxa xaqdoonka waxaa lagu gartaa markaasuu isdhiibaa hadduusan xaqdoon ahayna dee waxaa lagu yaqaanaa tiisa unbuu ka wataa wax kastoo loo sheegaba aayado lagu akriyo axaadiis lagu akriyo tiisuu ka wataa marka dadku jahli waa geli karaan aqoon darrana waa u geyn kartaa marmarna wax waa jiidan karaan laakiin markii la xusuusiyo muminku waa inuu xusuusto marka loo sheego waa inuu garaysto waa inuu qaato waa inuu ka noqdo saasaa la doonaya billahi tawfiiq waana iyo nasiixuu marka hore leeyahy haddii uu naanid iyo nasiixadii wax ku qaadan waayo oo wax sheeggii wax ku qaadan waayo haa xaq baad u leedahay inaad goyso ilahay dartiina u goyso ilahay dartii inaad u nacdaad xaq u leedahay wabillahi tawfiiq xaaskaaga wax badan baynu ka hadalnay meeshan iyo meelo kaleba sida raajixii xooga badani waxa weeyaan haweentaada iyo haween kale toona taabashadooda weysada ma jebiso haddaad u galmootana qabayso weysayso laakiin wixii galmood ka sokeeyaan weyse ma jebiyo saasaa xoog badan waase mas'ale saxaabadu iyo culimadii waaweynaa ilaa maantana la isku khilaafsan yahy ilaa maantana culimada isku khilaafsan yahy waxaanan u nidhi sidaasaa xoog badan nebiga sal alla alay slam intuu xaasaskiisa dhunkaday buu tukaday isagoon weysaysan nebigaa xaasaskiisa hal sariir iyo hal go' kula seexan jiray isagoo weyse qaba nebigaa isagoo salaad ku jira xaaskiisa lugta ka taabtay fii saxiixi lbukhaari intaasoo dhan waxay caddaynaysaa inaysan weysada jebinaynin waase masalo culimadu isku khilaafsan yihiin wallahu aclam udxiyada ninkii kari kara oo awood leh waa inuu udxiyeeyo ninkii kari kara waa inuu udxeeyeeyo nebigu sal lla alay wasalam xadiis baa ka sugan uu leeyahay ruuxii awood leh oo aan udxiyaynin yuusan meeshaan ku tukanayna naga imaanin waxaa kaloo sugan nebigu inuu dadka u khudbeeyey oo uu yidhi wardadow udxiyeeya qoys kasta sanadkiiba mar baa lagu leeyahay udxiyo inuu gowrace marka ciddii kari karta waa khayr weyn eh iyaan laga tegin culimada qaar baa waajibinaya khaasatan ciddii kari karta ciddaan kari karaynin laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha su-aasha waxa weeye nin muslim oo tukanaya masaajidka imaanaya shanta salaadood haddana dumarka gacanta ku salaamaya markii loo sheegayna dayn waaye maxay taladiisu tahay maxaa loogu talinaya jawaabtu waxa weeye horta waa dhaqan soomaali dhaqankaasi waa dhaqan soomaali soomaalida ayaa dhaqankay lahaan jireen ilaahay amarkii meelay ka keeneen maqaane baabanaagaha ajnabigaa taabashadooda waxba u arkin soo ma inay si uga cararaan waa dhici kartaa waysada amay kaa jabisaa laakiin waa xaaraan iyo dembi amuu kaa soo gaadhaa uma badno inay uga cararaan mas'alada axaadiista nebiga sal lla alay waslam bay ku sugan tahay gacanta zinadeedu waa inay taabato wax ilahay xaaraamiye subxana wa tacala kama fi saxiix muslim bal xadiis baa nebiga ka sugan sal lla lay slam uu leeyahay in mudac madaxa inta lagaa geliyo lagaa dusiyo baa kuu dhaanta naag ajnabiya inaad jidhkeeda taabato soo khatar ma ah madaxa in mudac lagaa geliyo lagaa dusiyo soo khatar ma ah taasaa dhaanta naag ajnabiya jidhkeeda inaad taabato hadday dhacdo ruuxu ku ibtilaysan yahy hadduu ku ibtilaysan yahy waa uu dembi waa uun dembi ruux muslima oo uu dembi galay wey weliba inuu daa'imo mooyaane dembiyada yaryar bay ku jirtaa haddiise uu daa'imo badsado dembi weyn bay marka dambe isu rogay mar hadduu dembi noocaasa yahayna ruuxa muslimkaa lama gooyo sooma garan lama gooyo lagama fogeeyo waa loo naseexeeyaa waa la waaniyaa waa la wadwadaa ilahay baa la xusuusiya akhiiran waxaa dhici karta inuu ilahay subxana wa tacala waafajiyo o iska daayo billahi tawfiq ma sugan tahay inuu axad iclaamiyo aniga intaan ogsoonahay qaadigu sabtida ayaa la ii sheegay inuu ku tala gashan yahay inuu inuu ciido saasayna ahaan jirtay qaaligu wuxuuna khilaafi jiray ciidda fitriga ee ramadaanka laakiin ciidan oo carafada inta badan qaaligu wuxuu ictimaadaa aragtida xaramka saasaan kollay ku ogaa haddayna wax iska bedel laakiin qolyo waxaa jira qaaliga khilaafa oo ciidan ku khilaafa oo sii xag jira iyagu oo reer mombaaso u badan iyo melindi iyo meelahaas laamo iyo u badan kuwaas iyagu xataa qaaligu hadduu yidhahda sabtida waxaa dhici kara iyagu axadda inay dibdhacaan laakiin intaan ogsoonahay qaaligu sabtida ayaan u malaynayaa taqriiban inay soo gaadhay inuu calaamiyey haddayse dhacdo inuu qaaligu axadda iclaamiyo ciidda carafadu waa hal mid waana ciidda xaramka maalinta carafee la soomayana waa maalinta ay xujaajku taagan yihiin banka carafa soo ma maalinta ciidduna waa maalinta ka dambaysa wax intaa ka gedisanna ma jiro culimmadu soonka aragtidiisa iyo ciiddiisa inta badan waa isku khilaafaan ma aragtida guud baa la fiirinayaa ma gobol walba tiisaa khaasa waa masalo laakiin ciidan carafo jamaahiirta muslimiinta inta la yaqaanay waxa uu lagu socon jiray aragtida xaramkaa lagu socon jiray maalintaa muslimiintu halkaa taagan yihiin laga warhayo maalinkaa un baa la wada ciidi jiray oo la carafaysan jiray marka haddii uu kadib dhaco waa la iska ciidi hadduu insha allahu tacalana waafaqana waa sidaan u badinayana waxa weeyaan waa khayrun calaa khayr insha allah baark allah fiikum jazakum llahu khayr taasaan ugu dambaysiinayna insha allah allah subxaana wa tacaala wuxuu yihi walaa tacaawanuu cala alsmi waalcudwaan dembi iyo xadgudub ha isu kaashanina gacan ha ka geysanina mara naaga isku qaawinhayaan haddaad iibiso gacan baad ka geysatay waadna la tacaawuntay waa masaa-isha la yidhaahdo loo yaqaano baycu lcasiiri liman yattakiduhu khamran inaad cinabka ka iibiso cid aad og tahay inuu khamro ka samaynayo ama aada hubkii ka iibiso dad aad og tahay inay muslim ku dilayaan ama aada dharkii ku ka iibiso cid aad og tahay inuu isku qaawinayo kulli masaa-ishaas oo dhan waa isku wada baab ama aada qamandidii ka iibiso muxuu ahaayey warshadii khamrada samaynaysa waa laga yaabaa inaad tidhaahdo dee anugu shaygayga ubaan gataye maxaan bi'iyey iyadaa isku qaawisay soo ma iyadaa isku qaawisay aniga maxaa iga galay wa waxaa kaa galay inay isku qaawisaba waxaa keenay adaa sabab aho u keenoo ka gaday oo lacag ka qaatay soo maha saas waa marka sababaad u tahay wasiilaad u tahay tacaawun waay gacanka geysi waay saas daraaddeed lama ogola haddii dharkan dumarka ay guryahooda ku joogayaan u yahay ruuxuna gurigiisa ku joogaya sida dumarka wadaadadoo kaleeto markaa laabas laakiin mare aada og tahay in laysku qaawinayo ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo gaalka laftiisa cawradiisa in la qaawiyo lama ogola soo ma gaalka inuu cawradiisa qaawiyo laftiisa inaad gacan ka geysato ma sida muslimadda baan loo golin baan gaashana loo golin cawradeeda inay qaawiso laanna waa fitna sidaas daraaddeed dharka noocaas oo kale lagama ganacsan karo lamana iibin karo wabillahi tawfiiq